golaha wuxuu ka codsaday dowladda maraykanka inay sharaxaad waafi ah ka bixiso weerarkii ay duyuuradaheedu ku qaadeen ciidanka daraawiishta galmudug iyo weliba sida ay weerarkaas ula socodsiiyeen hay-adaha ammaanka soomaaliya golahu wuxuu guddi wasiire ah u saaray inay soo baaraan weerarka lagu qaaday ciidanka galmudug golohu wuxuu ugu baaqayaa maamulada galmudug iyo puntland inay xiisadda dejiyaan golohu wuxuu ka tacsiyeynayaa geerida ku timid shacabkii iyo ciidamada daraawiishta ee galmudug ee ka dhacay bariga gaalkacyo arbacadii labaataniyo sebtembar golohu wuxuu walaac ka muujinayaa sheegashada puntland ee duqeynta